halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta oo kale aad dhegaysataan waa axad juun ay tahay toban sanadku waa laba kun iyo siddeed iyo toban qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin warqadaha la isugu diri jiray fariimaha ku waaye gabar uu guursan lahaa waayo tega xusuustood waxa aad ku maqli doontaan sida dadku ay u afuri jireen waayadii hore xiliyada ramadaanka guurka xeryaha barakacyaasha ka qabsooma muxuu kaga duwan yahay kuwa lagu dhigo hoteelada iyo meelaha kale barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxa aad sidoo kale maqli doontaan xubinta maad iyo maaweelo marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee toddobaadkan saddex kun iyo shan boqol oo kalluumaysato ah oo ka jallaaban jiray xeebaha somalilan ayaa muddo saddex toddobaad ah shaqo aan tegin kadib markii ay saameyn ku yeelatay duufaantii sagar ee ku dhufatay qeybo ka mid ah deegaanada somalilan siddeed iyo tobankii ilaa sagaaliyo tobankii bishii hore ee mey meelaha ay duufaantu hakisay howlihii ka socday ee kalluumaysiga waxaa ka mid ah magaalooyinka lughaya barbera saylax laasqorey iyo ceel sheekh sida uu radio ergo u sheegay cali xuseen nuur oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee somalilan lughaya waxay duufaantu waxyeelaysay keydkii ugu weynaa ee kalluunka waxa ay sidoo kale burburisay afar tallaagadood oo waaweyn oo ay ku keedsan jireen kalluunka islamarkaana yaalay xarunta ugu weyn keedka kalluunka ee lughaya waxaa shaqo la-aan ah kun iyo shan boqol oo kalluumaysato ah sida uu radio ergo u sheegay guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada kalluumaysatada gobolka toddobiyo toban doomood oo mid walba qaaday afar qof ayay baddu kala tagtay kalluumaysatada laasqoray iyaga oo yaala xeebta dhammaan kalluumaysatada badaha ka jallaabta ayay dowladdu siisay digniin inta aanay badda gelin laba maalin ka hor duufaanta inkastoo qaarkooda ay ku adkaysteen in shaqadooda ay sii wataan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cunnada ee w f b ayaa caawimaad raashin ah u bilowday dadka uu ku dhacay cudurka ebola ee ku sugan waddanka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo qoysaska bukaanada ebola ee laga saaray xarumaha daweynta iyo dadka lala xiriirinayo ama looga shakisan yahay in cudurka ay qabaan ayaa helay ilaa saddex bilood oo sahay raashin ah oo digir ay ka mid tahay taas oo ay bixinayso hay-adda oxfam oo xiriir la leh w f b kun qof ayaa la qiyaasay in islamarkiiba la caawiyey hay-adda badbaadada caruurta ee unisef ayaa sidoo kale cunno gaarsiisay dadka cudurka uu ku dhacay w f b ayaa qeyb ka qaadatay dadaalada dadka lagu caawinayo tan iyo markii cudurka laga shaaciyey waddanka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo bil ka hor iyada oo door wanaagsan ay ciyaareen w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee dalka kongo warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen radio ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale ee radio ergo waxa aad dib kaga daalacan kartaan mareegta aanu internetka ku leenahay ee radio ergo o r g
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegaystayaal radio ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada ergo ayaad dhegaysanaysaan oo qeybihiisii hore aanu marayno waayataga xusuustood waxa aanu maanta idinkugu haynaa dadku sida ay u abfuri jireen waayihii hore saleebaan aadan maxamuud waa siddeetan iyo laba jir ku nool magaalada burco ee gobolka togdheer waxa uu ka waramayaa qaabkii dadku u soomi jireen iyo waxyaabaha dadku cuni jireen xilliyada afurka wariyaha rediyo ergo sadiiq yuusuf khalaf ayaa waraystay
rabaantu berigaa hore delimba wuxuu hayaabuu ku afuuri jira dadku ma haysanin waxa kan macdantan u cunaya ee haddii la yidhaahdo saambuusaha iyo sharaabka iyo waxaa ma haysan waxaa lagu afuri jiray oo dee reermiyuu ku afuri jiray qof dhifo dhifo dhifo mooyaane caanaha xoolaad iyo timir timirta lama wada heli jirin laakiin caanaha xoolaha unbaa lagu afuri jiray iyo oo lagu soomi jiray oo ka ku yimaada wax laga siin jiray xoolaha caanahoodun bay ahaayeen waxa lagu soomo ee lagu afuro ee lagu suxurtaa caanahaasay ahaayeen saambuusaha kan iyo timirta tan timirtu waa la yaala heli jiray oo jilaaladii wutaldaruuru bay ahayd ba oo loo safro oo reerkaba aan wax kale loo keenin timirtaa loo keeno yuu ahaa hadhuurka iminka dadku boqolka jaad u cuno naagta umusha iyo ninka jaba mooyaane hadhuur lama keeni jirinba salabaanow dadkan sooman waxaad ii sheegtay inay saddexda waqti ee afurada iyo cashada iyo suxuurtaba ay caano ku afuri jireen oo ku suxuuran jireen oo ku cashan jireen dadka aan helaynin iyagu markaa caanaha maxay samayn jireen dadka aan helaynin qofooda waxa uu sida qaar baan dee soomaynba haddaanu helayn maba soomo dee oo waxba ma haysto dee waxa soomo u soomi jiray uu wixii dee soomi karaya dadka wixii aan soomi karayna waxba haysanayn maba soomi jirin wakti adag adagaadoo lasoo maray bay ahayd oo ilaahayna ka saaray dhulku biyo ma lahayn dhaanka waxaa loo qalqali jiray ari baa loo qalan jiray oo jaxsin baa loo qaadan jiray dhaanka marka la dhaansanayo ama geelaa marka kalka geela yaa lagu aroorin jiray dhaanka oo uu raaci jiray laba haamood baa awrka la saari jiray laba haamood iyo fandambeedo agama la yidhahdo fandambeed yaa la saari jiray dadki kale dadkii hore waa ka xoog roonaa oo ka adkaysan badnaa oo ka tabaabulsho badnaa inan dhaanka haysay oo la maqnayd hadday doonto saddex habeen oo hadday doon oo sooman yaa markaa ay isleedahay guryu ku soo dhowdahay hees kaga soo dhifan jirtay halkaa ay joogto soo heesi jirtay oo isooran jirtay heesta dee sacabka marka la garaacayo lagu cayaaro oo uga jeedaa reero ha maqleenoo qof waliba awtiisa haddu wado oo ha kaxaysto hala tooso hawr badan baa isku xidhiirsan oo dhowr iyo toban baa oo rag iyo dumar dhalinyara dhalinyara kaxayn jirtay afar iyo saddex bay maqnaan jirtay dhaanku maqnaan jiray noloshaa adag adag adag bay ahayd rabadaanta way ka sii adkayd reerka aan ka sii tabaabulshaysan ee hadday wakhti caana la dhabayo iyo wakhti aan la dhabayn baa kala jiray wakhtiga caana la dhabayo dan lagama lahayn oo reerku caanuhiisu maali ku soomi jiray wakhtiga aan caanaa la dhamayn waa laga tabaabulshaysan jiroo timirtaa la doonan jiray laakiin waxaan kaleeto lama aqoon dee timirta halkee loo doonan jiray timirta waxaa loo dooran jiray dee magaalada xataa nimba waxaa yaaba iibsan jira qaar anugu waxaan garanaya iyada oo aan ariba lagu safrin lacagina jirine awr la kaxeeyo qaalimo qaalimo iyo qaalmaba la kaxeeyo lasoo iibiyo dadka loo soo siiyo raashin halkee laga loo safri jiray berbera inta badan loo safri jiray burcada tani tuulay ahayd beriga garanayo intii dagaalkii labaad ka dambaysay bay magaalo noqotay tuulay ahayd markii hore dadka sidaa ahaa ee caanaha ku afuri jiray iyo haddii ay timirtaa helaan marka ay u yimaadaan dad socoto ah oo marti ah maxay ku soori jireen nimba sida uu doonaabuu dee ka yeeli jiro dee qaar baa ka seexan jiray dadkaba dadka wanaagsanina dee waxbay waxay hayaan bay wax ka siin jireen ama adhi haw qaleen ama caano ha siiyeen dee wax hayaan bay wax ka siin jireen dadka qaarna waaba ka seexan jiray hadduu doono oo caan buu hayo loomama hojirin loomama hoyin jirin maadaama ay noloshaasi ahayd nolol aad u adag ay ahayd nolosha biyuhu ay yar yihiin ahayd nolosha ay cunnadu yar tahay caano mooyaane aan wax kale jirin waxa soo raacaana ay timir ahayd haweenku waxaynu ognahay inay ka jilicsan yihiin ragga saamayn intee leeg buu ay rabadaantu ku yeelan jirtay dumarka rabadaantu dumarka islaan weyn oo dee aad iyo aad iyo oo dee taxdiraysa mooyaane dumarka horeba aad ba uma soomi jirinba soonta dumarku ma badnaynba waktigaa waktigaa soonta dumarku ma badnayn oo dadka qudhisaa soontiisu badnayne oo dadkan wada soomaya yar yar dhallinyarada soomaysaa dhallinyaradu mama soomi jirin berigaa ya dumarka iyo dhallinyaradiyo ma soomi jirinba nin weynoo odayaa soomi jiray nin weyno odayaa soomi jiray iyo islaam weynoo gabowdo waayo araga goormay ahayd markii cunnada la helay wakhtigii cunnada la helay ee bariiskan la helay ee hadhuurhkan la helay ee baastada la helay waa goorma markaa raashinkaasi dagaalkii labaad dabadiisii yumba raashinkaa badanee hanfaqaa la helay dee saasuu ahaa laakiin berigii horeeto bariiskana reerbaa soo qaadan jirayoo waxaa la odhan jiray bumbay baa la odhan jiray bariiska bumbayoo marka geela la soo wado dhul iyo dhul reerka bariiska karsanaya wuu soo soo uru jiray walaa reerkaasi bariis buu karsanayaa baa la odhan jiray markaa noloshu markan dambe ee raashinkaa la helay bariiska iyo raashinkaa kale la helay way ka sahlanaatay soo maaha tii hore waa run ile waa meelaan wax lagu hayn iyo meelaan wax lagu hayaabay noq ahayde meeshaan waxba lagu haynin iyo meesha wax lagu hayo meesha wax lagu hayaabaa dee fiican way ka fududaanaysaa rabadaantu dee tii hore oo dad badan oo imika sooma baa soomi jirinba markaad isbarbar dhigto waktigaa hore ee adigu aad soo joogtay ee rabadaanta iyo maanta maxaa u dhexeeya wax farad farad weyn weyn weyn baa u dhexeeya ama waxaa dadku wanaagsanaan nadiif ahaa mise oo fusuq yaraa mise waxaa dee noloshii dadka bedelan tahayo dee qutaldaruurigii la helay iyo waxaasoo noloshu ay ay badan ay fududahay dadku fusuq yaraa oo nadiif ahaa wax walba ka wanaagsanaa kaa horaa wanaagsanaa waxaana ku wanaagsanaa reerka inaanay ka xumaato waxaa la odhan jiray dadkuba waa odhan jiray reerkii inanta caynka ahaa yuu lahaa iminkana waad ogtahayoo dee meel walba waxyaal haddii la yidhahdo qofka dadka inta aabbaalayo intaan aabaalahayn waslaagta dadkaa horaa wanaagsanaanoo nadiif ahaa dadkaa xidhiir qutaldaruurigiisu xidhiiriga yahay ee tulud dhasha mooye tulud xoolaha mooyaane aan wax kale ku noolayn yaa nadiif ahaayo wanaagsana oo beenta ma oqon dadkaasi oo hadduu wacad gala ma jaban jirin saas kaasaa fiicnaa laakiin dadkan badane badane waa la batay fusuqi waa batay fusuqi waa batay oo wax waliba waa bateen laakiin la odhan karaa salaban haddaad dadku dhallinyaradu hadday soomaysaa haddaad mooddaa masaajidin loo camirayo aad dadka loogu tukanayo sida waktiga hore aad ii sheegtay inaan dhallinyaradu aad u tukan jirin iyo haweenkuba sharka iyo khayrkaba waa halka waa lagu waxsan yahay laakiin dadku barigaa hore aad iyo aad iyo aad dad nadiif ah nadiif u ah oo wax laga aqbalayaabuu u ekaado ahaa dadka kale waa dad aad iyo aad iyo aad iyo aad aan ballantii xejinayn ha iska bato waxa barto haddii la yidhaahdo masaajidada haba camiro haddana fusuqiisu waa badan yahay oo aad iyo aad anigu waa ka baksanahay dhulkuba waxaan ka yaabayaa waxaan muslimka caadi u ahayn inuu muslimku la gariiro dhulku waan ka baksanahay anigu ameeyar ku noqdee wakhtiyadaa hore ee rabadaantaa hadda waad aragto salaadaha jamac baa la isugu yimaadaa jamac baa lagu tukadaa taraawiix baa la tukadaa salaatuleil baa la tukadaa sidee loo tukan jiray beriga ninba adeer sida cibaadadiisu tahay iyo iyo caqiidadiisu yuu u tukan jiray qaar baa salaatuleilka berigaaba tukan jirayoo haddii la yidhaha salaadaan fooda ka qaadi jirinoo jamac doonan jiray meel jamac lehoo tukan jiray la heli jiray jamac haa waa la heli jirayoo waxaa laga heli jiray ama masaajidada laga heli jiray kamiyiga joogaa hoosh maya jamac maalinimaba gurigiisu ku tukan jiray jamacu waa magaalada jamacu magaalada isugu yimaadaaye miyigu dee jamac ma leh eedaha see loo eedaami jiray nin walba isagaa isaga tukan jiray oo eedaami jiray isagaa tukan jiray dee marka qoraxdu
dhacda isaga afuri jiro oo hadduu doono isagoo adhi la joogay qoraxdu u dhici jirto markaasuu buraashadiisa ka cabi buraashadiisa ergaa kaga afuri jiray marka dambana geelu caano usoo doonan jiray geel haa caanaha geelu lagu afuri jiro waxaa u badnaa waxaa u badnaa xoolaha caanahooda wax lagu afuro ee lagu socorto ee lagu casheeyo marka aan rabadaantu jirinna sidaasi la eeg weye dadka reerka caanaha aan ku filayn leh qaba raashina aan haysan ee labada gooroodu caanaha dhamaa magaciisa waxaa la odhan jiray afkuwaalle sababto ah caano uu dhigtay ma leh oo uu maantii ku soo noqdo habeenkiibuu xoolaha wax ka maalaa subaxdiina waxbuu ka maalaa soo noqosho ma leh afkuwaallaa la odhan jiray
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
tubanku waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
fariimaha la isugu diri jiray warqadaha ayaa sababi jiray in dadka doonaya inay isguursadaan ay isku waayaan cabdulaahi farasle waxa uu ku nool yahay magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxa uu muddo laga joogo labaiyo labaatan sano jacaylkiisa ku waayey bashqadaha ay dadku fariimaha isugu diri jireen oo dadkii isugu geen jiray gabdhaha fariimaha si qaldan ayay ugu gudbin jireen taas oo dhalisay in gabayo iyo geeraaro uu ka tiriyo farasleh hadda waxa uu bartamaha magaalada cadaado ku iibiyaa dharka iyo agabyada kale ee lagu labisto wariyaha rediyo ergo ee magaalada cadaado xasan maxamed cismaan ayaa arrimahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan caqabadihii jaceylka xilligii ay isgaarsiintu yareed ka wareystay waana maaragtay waana berisamaadkii marka waxaan ku noolayn magaalada cadaad aan joogi jirnay marka cadaadana waxaa ka jiray laba urur dhallinyaro oo maaragtay la ohan jiray baagii jamaico aa la kala ohan jiray marka anagu waxaan ka mid ahaa ururka dhallinyarada la ohan jiray jamaica nobroblen
ururadaas marka maxay qaban jireen magaaladu saa uma dad badnayn laba urur dhallinyaro waxay ahaayeen sboortska iyo maaragtay banooniga tartamadaasay taageeri jireen way xiisiin jireen marka raggan iska dhallinyarahana waa ahayn oo maaragtay wakhtiguna maaragtay u saaciidayo maarata iska dhallinyarahan ahayn marka adeegyo badanoo hadda magaalada ka jiraan berigaas maysaj waa gartay marka ururkaasaad hayseen dhallinyarada ah xilligaas goormu ahaa marka adiga wuxuu ahaa sagaashan iyo lix runtii markaan soo xasuusto cajiradii aan dib u celiyena waayowaayaan soo xasuusta waa gartay marka waayowaayaha sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee aad la kulantay abwaan cabdulaahi maxaa ka mid ahaa waxyaabaha ilaa iyo haddeer aan xasuusto waxaa ka mida oo berigaas aan xasuusta waxaa ka mid ahaa raggu iyagoo badan ayaan waxaan nimaanaa meelo maarata meheradahaan nimaanaa marka meheradahaan meherada aan nimaanoo kale gabdho yaryarah jooga marka gabadhii gabdhihii gabar ka mid ahaa maarata ishaydu la dhacday waan gaclooday iyadiina markay maqashay ninkan wuu ku caashaqay wuu ku jeceliyo wuu ku rabaa ay dadaalkiisii labajibaartay iyo labiskii iyo wixii oo dhanba dee diricii ay subax ay ku soo baxday iyo garbasaarkii subaxa dambaba kuma timaado waa gartay marka bal halkaas markay marayso hawshu xaggeed ka sii bilowday hawshii gabadhii maaragtay waad ka heshay wiilal saaxiibadayaan uga sheekeeyey wiilashii waxay igu yidhaahdeen waxaan ku yidhi war xaggeen tala ka marnaa arrintaas ay haysata nimayahow caashaqa ay saameeyey waxay yidhaahdeen wiilashii waa inaan maaragta gabdho kale usii maaragta u fariin diraa teleefoonno iyo midna mesinjir waa berigii taararkii la isticmaali jiray gabdhihii baan maaragtay warqado ugu dhiibnay warqado wiilal saaxiibadan oo artisu ka shaqeeyeen oo fallaaraha iyo maaragtay iyo shumaca baalka iyo robidhaamaya iyo loofkiiyo alaab caalami iyo casriya lagu waceeyey ayaan ugu dhiibnay ilaa midaan dhiibna lamama geeya waa la bedelaaba yaa bedelaya markaa dadkan u dhiibna qaarkooda bedelaya maogtaa weligeed bade jacaylka iyo nacab ma waayaba mar walba haddii jacayl iyo waxaas ay jiraan xaasidnimana meesha way soo gashaa arrinkiisyaduu sidaasuu ahaa waan u sheegtay arrintii hameeno madow iyadoo maaragtay suuqa ka soo dukaamaysatay oo xaafaddeeda u sii socota ayaan intaan luuq kaga hormaro ka hor imid ayaan ku idhi arrintaas ayaa jirta intaan salaamaan u sheegan arrintaasaa jirta aad iyo aadaan maalka kuu baahnaan lahaa waa ku jeclaha waa kaasaa marka waxay tiri arrinta waa ka soo fakaraya waa gartay fakar kadib marka arrintii xagga ku dambaysa fakar kadib maalin maalmaha ka mida oo la ciidayey ayaa gabadhii noo soo gashay meel dukaana annagoo fadhinoo cabitaan iyo laga cabaye marka waxaa layidhi dhallinyaradu way ogaayeen arrinta naga dhexaysa heblaayoy cabitaan ciid mubaaraga naga bixi ayaa layidhi marka waxay tiri dhammaantiin cabitaan caba anigu marka waxaan ku yidhi cabitaanka aniga ha layga reebaya aniga cabitaanka yaan laygu darin maxaa dhacay igu tiri marka waxaan idhi anigu cabitaanka waa iga bes lacag waa haystaa marka qaab maalka yidhaahdo aan macnihii yaroo cara yaroo maarata jacaylka ka unkaday ayaa ay haysay marka haweenaydii muddo dheer ayaan ka daba wareegay ilaa markii dambeba magaaladaba aan ka go'o aan imaado koob iyo tobanka saac oo galanimaan imaan jiray qofkii aan sidaan sidaa iskugu ahayn ilaahay amarkiis ayaan ka bacdi magaaladaba way ka tagtay waa gartay markaa magaaladii ka tagtay intaysan magaalada ka tegin ka hor in cabitaankii bixinaysay gabadhu xilligaas ciidda ahaa xilli farxadeed ahaa ay kaa dhiibtay maxaa ku diiday waxaan ku diiday cabitaanka in layga bixiyo raggan gabadha cabitaanka naga bixi dhahayaah amuurta aniga iyada naga dhexaysay ogaayeen aniga gabadhii kaloo cabitaankaanba ku yidhi aniga cabitaan iisoo jeebkaygaan iska bixiyo marka aniyahow in yar oo maalka caraah jacaylku moogtahay cara yaruu leeyahay iyo sanifaad yar ayaa dabcan i haysay gabadhii ayaan ka bacdi waan waayey dadkii baan warsado waxaan ku yidhi war gabadha xaggee ka baxda waxaa lagu yidhi waxay aaday xamaray aaday xamar ayaan ka daba aaday ayaan markaan xamar joogay isgoyska baarubax meel u dhow ayay iga hor timid gabadhii oo macnihii oo la guursaday oo uur lahaa iga hortimid waa garta marka gabadhii markay kaa hortimid xilligaas oo aad ayada darteedna xamar u aaday bal ka waran ma la hadashay oo maaragtay maxaad ku tiri runtii waan la hadlay weji weji furfuranaan maaragtay ku soo dhoweeyey waan salaamay waxaan ku yidhi xaaladda ka waran waa lagu waayey waa naga soo tagtay adiga waa soo tagtay tiri marka waxaan ku yidhi adaa iga soo horreeyey markaas aan salaamayana gabar kale oo markaas aan rabay inaan isku xira ila socotay marka qaabka annagoo dhan hadalka aan iskugu jilcnay waxay igu tiri markaan ka tagnay gabadhan maxaa isku tihiin marka waxaan ku yidhi gabadhan waa gabadhii ugu horreysa oon jeclaaday gabadhiina dib dambaba uma aanan arkin gabadhii waan waayey laakiin dad kalea waxay igu yidhaahdeen meelaha agagaarka maaragtay baarubax ilaa calkaminiya inta udhaxaysa xamarjadiid meelahaas laba dhagax iyo meelahaas ayay degantaha laygu yidhi dib dambana uma aanan arkin ilaa hadda aan kula hadlaya ilaa waaga qofka xasuusteeda runtii ma iloobo qof aad iyo aad u dabeecad badan bay ahayd dee nin walbaana xagga dumarka dooq ayuu leeyahay marka dooqaagu muxuu ahaa dooqaygu wuxuu ahaa anugu waxaanba jeclaaba sideedaba dumarka mamadoow oo aad u madow madowga birqaan jeclaahay sideedaba ilaa haddeerna aan jeclaa waag horna aan jeclaa marka runtii qofkaas xasuus ayay igu leedahay marmarka qaar xataa waxaan ku hamiyaa talow ayadoo oo maaragtay lasoo fasaxoo kale ma heli doontaa ayaan ku hamiyaa niyow dib dambana uma ana arag ayaan dhexey anigoo socda meel xamar ka midoo le tarbuunka mar dhow oo hadeertaana ayaan waxaan arkay gabar ayadii u eg laakiin way ka da'yareed baabuur ayaan ka wada degnay marka waxaan badabca inaan ku idhaahdo walaal gabadhaa ma garanaysaa
waa gartay buwaana tahay cabdulaahi marka waxyaabahaas aad soo aragtay xilligii xilli fog oo ahaa sagaashan iyo lixdii iyo maaragtay wixii kasii horeeyey marka wax makuugu dhasheen gabayo ah ama geeraara ah oo arintaasi ka dhashay
gabayadu iyo geegaaraduba inaan coriyo markaasay danta ugu qasabtay afare yarid bayna iska ahaayeen marka jiiftooyin way jireen geegaara way jireen gabayo way jireen waxaa jira gabay layidhaahdo fallaartii jacaylka oo gabadha markaan warqadda u dhiibay warqadda ku qornaaba kala fiican fiidkoo dhan iyo maalin fidqeede kala fiican faynuus xun iyo layr fitaax badane kala fiican faa'iidadiyo nin aan fiiqsan weligiisa fariintaas ayaan dhiibayaa ee gabar yahay faham warkaygaasoo fiifi haddii aad tidhana waa lagu fahmayaa ee farta ku dheg oo waxaad tidhaa fardagaas fiirsi baa dilaydhe faahin gabay wixii uu ahaa feenna laga waadhe faa'iidadiisu waxay tahay inuu beledka foryaadhe fanka iyo wuxuu gaba yaqiin wuu firdhinayaadhe fallaartii jacaylka ku tiil ah firdhadeedid waa garta marka bal maanta maxaa iska bedelay markaad aragto dhallinyaradan hadda jira ee jacaylkay waxaas ugu soo dhacaan haddana bashqadu ma jiraan oo taleefanaa la haystaa xilligu xilli casriyaha la joogaa marka waagii hore hadda maxaa farqi weyn u dhexeeya waagii horena jacaylku jacayl dibad fariisiyuhu ahaa isgaarsiintu waa ku yareed dhambaalla iyo warqadaa laysku diri jiray laakiin hadeer jacaylka hadeer jira waxaa weyaan qalab iyo aalad baa la helay dhallinyaradan maasha allah nasiibkooda saaciday waa layskula xiriiraayo baraha bulshada iyo waxbaa la helay taleefoonno iyo alaab caalamiyaa la helay adduunyadii oo dhan baaba koomba soo noqotay dunida cirifkeeda qofka jooga ayaad la hadlaysaa maqal iyo muuqaal sheekaysanaysaan ayaad wejigiisa iska arkaysaa isagu wejigaaga arkayaa marka waa teknolojiyaddana way sii saacidaysaa laakiin berigaas anigu aan kaaga sheekaynayo taar ayaa jiray halow halow hoos u bax halow halow wareeg wareeg
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan kara weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aad joogto gaalkacyo goldogob ama bandiroley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjaddeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan toddobo dhibic sideed
Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan,
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
xeryaha lagu barakacay waxaa ka qabsooma aroos hase ahaatee waxaa dadkaasi ay ka duwan yihiin qaab ahaan iyo dhaqaale ahaanba dadka caadiga ah ee hababka ay guurka u dhigtaan ma jirto gaadiid lagu galbiyo gabdhaha barakacayaasha ah sidoo kale aroosku toddoba ma galo oo durbo maalintii uu aqal galo maalinta xigta waxa uu sii aadaa shaqada si nolol maalmeedka qoyska uu soo saarto sheekadan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha redio ergo munasar maxamed cabdi
aad baa u xumahay ka xumahay oo arooskii aad faqiirnimo camal waa dadka lacagta leh arooska maadaama aan hadda liidhiga isma laha soomaa waa ninkay wax miyays waa faqiir anina sidoo kale waa faqiir
nolol kelinimo ah waxaa ka wanaagsan mid lamaano ah markaas oo dhadhanka iyo macaanta noloshu aad dareemayso qof walba oo gaaradda aadda qaangaadhka ah waxa u bilaabanaya iftiin cusub oo dhinaca nolosha ah waxa uuna qofku ku fikiraa inuu mar uun guursado oo farxadda arooska ay wehelo u noqoto dhaqaale ayaa intaas oo idil hor istaaga mararka qaar laakiin runta ayaa ah in guurku aanu ku xirnayn dhaqaalaha asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة aselaya ficantiin الله في عنا ما شاء Waa- الله waa- waa munasar wiil la yidhaahdo aroos wanaagsan inaan guurstaa hadda kaamkaa markaan soo gelayay ee, liigu wargeliyey نفسنا وعن ولا لسو دواء
hadda waxaan ku jiraa guri ka samaysan ulo iyo bacal laysku keenay ruqiya oo ah marwada dhowaan aqal gashay ayaa gurigan loo soo guuriyey afar cisho ka hor seegeeda iyaduba waa dad barakac ah intii aan ku sugnaa guriga reerkan cusub waxaan ogaaday in meeshan aysan ka dhicin mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee lagu yaqaano aroosyada miyi iyo magaalaba oo ah in dad aad u faraxsan oo ka kala socda labada dhinac ee reerka ay u dabaaldegaan iyo geleelada reerka noloshu ay u bilaabanayso marka aad maqasho aroos waxyaabaha ugu horeeya ee kugu soo dhacaya waxaa ka mid ah masiinada gaaban ee loo yaqaano toddobada ama bisha malabka taas oo ka dhigan nolosha ugu macaan ee guurka lagu salaamo iyadoo loo dalbo qaadin u adeega aqalgalayaasha haddaba reerkan cusub gurigooda waxaa ka maqan wax kasta oo lama maarmaan u ah nolosha bini'aadamka waxaana ii muuqanaya oo keliya shumac dhammaad ah iyo hal joodari laakiin niyadda gabadha aroosadda ah uma liidato sida agabka guriga yaalla oo kale anigoo ruqiyo idris ibraahim aadan idhahaayo oo ay kaamkan ku soo biiray labada kun toban iyo afka kasoo barkaca degmada hoose tuulada farxaani la dhahayo inta imaada aadaa u dhibtooda ka bacdi wiil barkac oo kaamkan degan oo isku dhex aragni guursaday oo nolol dhibaataysan oo labadayna waa barkacnahay oo meeshaan isku aragnay oo guursanay sidii guur wanaag ku dhisanay hadeertaana wax haysan maba jirtabo aroos oo sas u dhigana male waa mustaqbalkii hagaagsanta nolol cusub wax haysan ma jirto waa iska dhibaataysannahay
sayga ruqiyo ayaysan u suurtagelin in maalmihiisa qaaliga ah uu ku qaato nasiino maalintii afraad ee aqalgalkiisa taa beddelkeedna waxa uu orod ugu jiraa sidii uu usoo dhicin lahaa nolol maalmeedkiisa oo hadda ay ku soo biirtay ruqiyo oo aan cid kale sugayn isaga mooye waatan mar kale carruusad ruqiyo oo nolosheeda barbardhig kula samaynaysa qoysaska ladan aad baa u xumahay ka xumahay waa arooskii aad faqiirnimo camal waa dadka lacagta leh ee arooska maadaama aan hadda liidhiga isma laha soomaan ani waa hadirtaan aroos saa'id liima dhigin soomaa waa ninkay wax miyays waa faqiir anina sidoo kale waa faqiir wax haysan maba jirto soomaa laakiin mustaqbalka inaa yidhaahdo markii ilaah wax noo sahlo inaa aroos aad u fiican inaan dhigano farxad waa maya wax ka dhaca ma jirto meherka aad dadka kaamkana garab qabteen aa wax noo noo qaaraameen noo ee shan boqol iyo kutaab jaamac iyadoo diinteenna islaamka ay aad u dhiirigelinayso in la badiyo guurka si looga hortago waxyaabaha xunxun ee horseedi kara in qofka uu ku kaco faaxishooyinka diintu ay ka digtay sida macaasida iyo wixii la mid ah ayay haddana dadka barakacyaasha ah oo aan haysan hanti ay isku guursadaan waxaa dhiirigeliya dadka deegaan wadaagga ay yihiin ee xeryaha kula nool macallin mikaa'iil macalin xasan oo ah sheekh dumarka iyo ragga isguursanaya isku meheriya ayaa ka sheekeynaya marxaladaha aadka u adag ee dadkan ay isku guursadaan waxaa isku nikaaxa iyadoo daruuf la aawadeed ay jirto oo dadka dad masaakiin ay yihiin oo haddana qaxooti ay yihiin haddayna waxba haysanin in laysa xalaaliyo waa waajib waayo haddii laba qofood ay ku yimaadiin ay ku yidhahdeen masdunaanahay waa is rabnaa xoolana ma haysano ama dhulleenaan ka nimid la yidhaahdo sharciga wuxuu dhigaa in laisku nikaaxo maadaama hadduu la koron yahay ay dadka dad iska dabarya oo qaxooti ay yihiin waqtigan waqti xun lagu jiro marxadda aad u adag tahay qasiido cismaan waa gabar ka raagtay guurka da'deeduna ay kor usii dhaafayso laba iyo soddon sano waxay ku nooshahay xero barakac oo ku taala duleedka muqdisho waxay ku rajo weyn tahay in arooskeeda lagu galbiyo gawaari aad u qurux badan kana duwan sidii loo guursaday ruqiyo oo ay hal xero ku wada nool yihiin ninka qaaliga xataa maanta haddii anaga waaba isjeclaanay oo waalidka aan ka dhuuman lahayn xataa qaaliga u tagna xataa qaaliga wixii siin lahayn maanta anaga maxaan ku sheegay duruufta ay nagu haysaa markaasaa jirta arooskaaga maadaama hadda aad tahay gabar wiilna aad wada socotaan oo aad doonaysa inaad isguurstaan arooskaaga sidee rabtaa inuu noqdo arooskayga waxaan rabaa inta oo farxad iyo reereen inta laygu guuriyo oo anakoo baabuuro wada naqaxaysanayna maxaan ku sheegaa arooska iyo alaladii la dhigaayo iyo intay majaajilada la dhigaayo inta oo horumar ku gaarnaa iska jecelnahay cabdi yare lexle waa aabbo dhalay lix gabdha ah waxa uu bixiyey laba ka mid a gabdhihiisa isagoo aan waxba ka qaadin cabdiyare ayaa ka sheekeynaya sida ay rabi lahaayeen gabdhihiisa in loo guursado gabadha waxay jeceshahay in macnaha la baafiyo yacni arooskeeda la weyniyay jeceshahay haddii laakiin oo yacni sidan oo kale ay noqoto gabadha aad uguma kalsoona laakiin dantaa qasbaysaa qoftii waa qof ganga qaangaare haddaba waa maxay waajibka ka saaran bulshada taageerada dadka aan lahayn awoodda dhaqaale oo ay ku guursadaan haddana guurdoonka ah waa kan macne xasan axmed nuur oo arrintaas ka hadlaya muslimiinta ah qofkii ay arkaan in guur uu doonahayo si hadda su-aashaada ku jirtay in la gacan siiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa ankixu layaama minkum waasaalixiina min cibaadikum dadka addoomakiina ka tirsan oo aan lahayn reer reer u yeelo haddii ay faqiira yihiin ilaah baa deeqaya subxaana wa tacaala si kastaba ha ahaatee qofba taagtii iyo tabartiisa ayuu tallaabsadaa muqdishona waa magaalo ay ku wada sugan yihiin dad ku kala nool qaabab kala duwan laakiin waxaa wanaagsan in dadkeennu ay iscaawiyaan beddelka inta la inaga caawin lahaa dalal shisheeye ah munasar maxamed cabdi redio ergo muqdisho
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
wakhtigan xaadirka ah fariimaha aynu ku celcelinayno in xoolihii barta roobka ah laga xafido way u baahan yihiin waxay u baahan yihiin iyagu way garanayaane inaana xooluhu habqabin oo ku yaacinoo xataa dadku ku yaacin barta roobka ah oo calool maran laga dhergin biyo xareeda taa nafteeda in reer miyigu aqoon bay u leeyihiin inaanay samayn waxaa kaloo ay u baahan yihiin in caloosha wax ku jiraan waxay u baahan yihiin dadku inay wax cunaan ayay u baahan yihiin markan waxaa loo baahan yahay inaan cudur roobkaas dadkiioo sii daciifay inaan roobkaas cudur dadka gala keenin hadda badi waxaynu ka hadlaynaa waa xoolo baktiyaya dadka waayeelka waxaa loo baahan yahay aad iyo aad in dugsi iyo ay helaan oo daciifay waxaa iyana timi xoogaa xoolaa ahaa oo haray waa in laga ilaaliyo xoolahaas togaga waa in laga fogaadaa aad iyo aad waayo toga ma ogid meesha roobku ka da-ay oo roobku ka soo dhacayo isaga oo dhulkiyo xaalufay buu dhul badan iska soo marayaa biyuu soo marayaan iyagoo xoogan adigoo abaartii ku jiro oon bar rooba lahayn buu ku qaadaya marka xoolaha waan ognahay inay waanu garan karaa waa fahmi karaa in daaqa yar iyo dugsiga godka yaray yihiin loola galo xataa guryaha laga dhiso toga dhexdeeda meeshii toga ahayd wakhtigan xaadirka waa in laga cararo oo wacyigelin badan la sameeyo oo xataa haddaan wax la siinayn dadka wacyigelin aad iyo aad idaacadaha loo geliyo inay ka guuraan togaga meelaha buuraleyda ah in dhulku guuro baa jirta taasna in ay waxa nooli ka fogaado dhulka guura waa yaqaanaan reer miyigu dhulka guura
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allaha yow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
hagaag dhegeystayaal rediyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada rediyo ergo ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha daneynaya inay nala wadaagaan fariimaha madadaalada waxa ay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba kun labaiyo toban halkaas ayay naga soo gaarsiin doonaan waxyaabaha ay ugu talagaleen barnaamijka inaguna halkan ayaan ka gudbin doonaa weli rediyo ergo ayaad la socotaan barnaamijka madadaalada ergo ayaan ku guda jirnaa markan waxa aad ku soo dhawaataan xubinta maad iyo maaweelo ee barnaamijka waxaa si wada jira u soo jeedinaya waris maxamed iyo cabdulxamiid cabdulcasiis
wanaagsan ramadaan wanaagsan welis
sheeko la yaab leh baan wataa hay
waa xaalad dhif ah oo la arko mararka qaarkood oo caafimaadkana la xiriirto wiil arday oo sideed iyo toban jir ku nool shiinaha baa waxaa uu markaad wejigiisa aragto isleedahay waa awoowe sideetan jir ah hay
marka waxaa haysto xaalad caafimaad oo mar in la arko macnaha dhif aad ah ah ay tahay hay Een, wiilkan wuxuu dhigtaa dugsiga sare Een, ah, s- dugsiga dhexe markii uu ku jiray bay xaaladan kusoo bilaabatay inuu wejigiisa isbedelo oo uu usii ekaado qof sii duqoobayo sii socdo sii waayeeloobayo Een, ah, waxaa la yidhi xaaladdu waxay ka haysataa ee, murqaha wejiga way sii hiigmayaan oo waxaa weeyaan way sii ee, jilcayaan way sii maxay ahayde jiidmayaan oo wejigii wuu sii tutubmayaa hoosuu usii dheeraanayaa ee, jirkiisa kale waa caadi gamcihiisa markaad aragto markuu wax qorayo waa caadi oo waa iska ilmo yar waad dareemaysaa wejigii laakiin markaad aragto waxaa is leedahay oday waayeelba xaggan fadhiyo hay ciyaalku waa dhegihii waa dheerdheeraadeen hay tiiba hal sacad bay la ekaatay
hay ma fahmaysaa marka een, horta wiilkan iskuulka uu dhigto een, saaxiibada uu ku leeyahay iyo dadka qoyskiisa ah wax dhibaato ah kalama kulmo wuxuu sheegay laakiin in mararka qaarkood ee, dadka ay ku shaactiraystaan weji duq camal ay dhahaan hay laakiin ee, saaxiibadiisa iskuulka waxay u yaqaanaan superman macnaha ee, waxayna u tahay dhiirigelin isaga Een, macallimiintoo kale waxay ula dhaqmaan si aada u wanaagsan waxaana la sheegay inuu waxbarashada ku fiican yahay Een, dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xaaladiisa caafimaad ay tahay wax dhif ah aysan garanaynin wax ay ku daaweeyaan ama ay uga hortagaan in wejigan sii gaboobayo uu xaaladiisa sidan ay kusii socoto ama ay dib ugu celin karaan sidiisii hore uu ahaa marka ee, ilaa hadda weli horte looma helin ee, wax oo dhakhtar ah oo xaaladiisa ee, qiimeeyo ama ee, wax daawo ah oo la siin karo ama xaaladiisa si uun sidiisii hore loogu soo celin karo ama xitaa u dhow lama helin laakiin waxaa la sheegay in maalinba bilba bisha kasii dambeyso uu sii gaboobayo wejigii oo xaaladiisa ay saas tahay hay marka uu sideed iyo toban sano oo siddeetan sano maxaa lalaa u eg waa yaabe waxaa la yidhi markuu kaasoo horbaxo ha awow waxa umalaysan duqoobe duqoobe oo oo duq weyn baad u haysataa hay marka laakiin markaad gamcihiisa iyo jirkiisa kale iyo wixiisa Inta kale aragto waa caadi waa caadi weeyaan waa ilmo 18 yaroo sideed iyo toban jir ah oo iska caadi ah oo waa kaas wejiga keliya wey wejigan bis ah oo weliba inta ee timuhu kasoo bilowdaan hay labada dhagood ilaa garka dhuuntiisu waa caadi qoortiisu waa caadi madaxiisa waa caadi gamcihiisa iyo jirkiisa kale waa iska caadi waaya marka waxaa sheegtay dugsigii dhexe iyo dugsigii sare intuu dhexaysay buu sideed iyo toban sano ilaa iyo siddeetan sano maxaa la ku gaaray wejigiisa marka waa waa sanado kooban sanado kooban asagan wuxuu ku gaaray intaas sidaas ku duqoobay haa sanado kooban Ay, weji.
buu wuxuu noqday qof ee, wejigana duq ka ah Ee, jirkiisa kalena uu sidiisii ilmo yar u yahay Een, dabcan waa lala dadaalay dhakhtar waa la geeyey Ee, qoyskiisana waa way way way u dadaaleen laakiin waxaa loo sheegay in xaaladan ay tahay mid hadda dhakhaatiirta aysan cilmi iyo khibrad midna u lahayn oo xaalad naadir ah oo mar la arko ay tahay Mhm.
waaya waa wadankaas jiinaha oo mar walba wax kala duwan laga arko wax lala yaabay ahayd mar walba waa sidaa marka anigana sheeg kala ku hayaa waris haye
Een, ah, mar walba markaa maxaa la lahaa goob aroos aadid Mhm.
ama meel ay lamaano isku aroosayaan Mhm.
waxaa lagu duceeyaa noqda kuwa isku hara Mhm.
oo caruur iyo adig waxaa lu- inta badan waxaa lagu duceeyaa inay waqti dheer isa joogaan ama cimrigooda inta ka dhiman ay isla Mhm.
wadaagaan nolosha Mhm. sax Een, waxaa la yaab noqotay een, een, dalkaasi wadanka wadanka maxaa la lahaa imaaraadka Aha.
Een, isku taga imaaraadka Mhm.
dubai Mhm.
waxaa ka dhacay sheeko layaab leh waaya
waxaa jiray nin naag isguursaday markaas oo shan iyo toban daqiiq isqabe shan iyo toban daqiiqo hadda cabdixamiid uu ku noqo hadda uu ku celinaya waaya
laba qof oo shan iyo toban daqiiq isqabay oo maxaa lalaa arooskoodii ama maxaa lalahaa xiriirkoodi meesha ku kala go-ay shan iyo toban daqiiq kadib
kala tag
marka ku celi
waa la yaab sheekada waa la yaab ilaa xataa markan okay akhrinayo sheekada cabdixamiid waxaan rabaa inaan fahmo shan iyo toban daqiiqo noloshoodii oo dhan waxay kusoo koobeen oo ay- iyo xiriirkoodii iyo wixii iyo arooskii shan iyo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiq daqiiqo
waaya marka een, waxaa dhacday een, dabcan waxaa jira lacag oo la bixiyo markii laba qof isguursanayaan waa lacagta meherka Mhm.
lacagta meherka buu waxaa ka dhacay een, eh, khilaaf meeshaas buu ku abuurmay waxaa dhacday markii imaadeen oo yani isku meherinayay Mhm.
een, eh, waxay ku heshiiyeen in ay maxaa la lahaa gabadhan oo la siinaayo Mm.
boqol kun oo dirham oo labaatan kun oo doolar ku dhow lacagha Mhm.
Een, ninkii markii uu een, gabadhii wuxuu ku heshiiyey kuwdii hore wuxuu siinaya cagta haaf waa konton kun oo dirham kuwdii hore bixinaya Mhm.
markii dambene mar een, sidee maxaa la wada nool yihiin markii dambene inta kale bixin doonaa okay laakiin waxaa dhacday Mhm.
een, eh, gabadhii aabihii aabaheed aabaheed gabadhii Mhm.
wuxuu yiri ilaa ilaa waa in gabadhi lacagteeda haddar dhamaystir loogu bixiyaa yani inaan la kala reebin lacagtii oo Hal hal mar.
mar wada bixiyo markii een, ninkii oo markaas gabadhi guursanaya gabadhi kasoo doontay wuxuu ku sasabayay lacagtii baabuurka bay ku jirtaa Mm.
hadhow markaa baxayno oo aan dhameyno maxaa la lahaa een, arooskii iyo wixii hooshii markaan dhameyno Mm.
aan gadaal kaasi doonaa ninkii aabihii wuxuu ku adkaystay ilaa ilaa waa lacagtii inaan haddar bixisi intaan gabadh lagu meherin yani Waay.
ma- waa lagu meheriyey xo- had mar- isla markaas meesha la joogo intaanan laga bixin inta boqol meesha laga bixin Mhm.
waa inaan maxaa lalahaa nasiisaa lacagti wuxuu Waay.
dhahay adiga haddaadan doodni karin ama qof saaxiibka ama walaalka ama qof le u dir si uu Mhm.
maxaa lahaa noogu keeno Mhm.
ninkii intii baa fadax ku noqday intii buu la yaabay ninkii sida uu karkabeenayo iyo sida maxaa lagu dabageynayo Mhm.
Een, shan iyo toban daqiiqo uu meesha taagnaa wuxuu intaas ka fikirayay aabihii iyo wuxuu markaas dhahay hadaladii buu ka fikirayay iyo sida u wada noolaan lahaayeen een, Mustaqbalka mustaqbalka dambe.
haddii uu shan iyo toban daqiiqo markaas maxaa laga isqabeen buu ninkii saa ku bilaabay Mhm.
wuxuu is yiri mindhaa waxaa ka daran wixii soo socdo waaya marka isla markiiba wuxuu ku laabtay een, meeshii gaarigii may wuxuu ku laabtay isla meeshii een, ninkii meherinayo buu u laabtay wuxuu yidhi gabadhan waa iska furaya hadeerba ogaada dadkii markhaatiyaasha meesha joogay oo hadeer markaas maxaa la lahaa markhaatiga ogaanaya- guurka ka ah haddana markhaatiga markhaatiga guurka ah.
fureenka jooga haddana markaas haddana waxay ka noqdeen een, kala taga sii Ha.
jooga waaya marka waxaa waaye shan iyo toban daqiiqo waa adduunkii inta ugu yarnayd oo dad isqabeen oo soo martay muddadii guur ugu yareyd Mhm.
waaya maaqaan inaa maxaa la lahaa rikoorkaas la jebin doona hadeer kadib laakiin intaas hadeer- qaybtii dambe oo lacagta muu bixiyey mase mar haddii la kala tago waa lacagta ma yani jirto een, lacagtii mar walba gabadhii markaa lagu meheriyey lacagtii waa laga rabaa oo waxaan malaynaa sharci ahaan waa lacagti waa lagu leeyahay laakiin asagii baabuurkii lacagtii mindha uu ka doonay ku- maxaa la lahaa jaraa'idda ma sii qorin een, waa- waana u badan tahay lacagtii inuu iska dhiibay laakiin waxaa weeyaan lacagtii ha lagu meeshay kala ku kala baxo tageen shan iyo waaya toban daqiiqo wax oo ficil ah oo odaygii sodoga ahaa iyo gabadhii ay sameeyeen miyaa jiro Een, uh, wuxuu yiri uh, ninkii ninkii horta horay een, gabadh markaa guursanayay wuxuu yiri Mhm.
anigii waxaa la lahaa baxdil bay igu ahayd een, sharaf dareen igu ahayd ninkii inuu saas ii weydiiyo oo sidaas iloo dhaqmo anina Mhm.
kama filaynin inuu saas iloo dhaqmi doono Een, abin wuxuu dhahay aniga anigana sidaas uu ninkan oo leeyahay anigana kama wadin ee waxaan rabay inaan waxaan arkay dhowr jeer oo gabdhihii la xumeeyey ama lacagihii la bixinin ama waxaas marka aniga waxay iga ahayd uu dhahay taxadir aan sameynaya markaas waaya si aan aan wixiin isku dhaafsan hal mar niha wax la yaab leh weeyaan Eh, waaya cabdixamiidow een, ramadaankiina wax yar baa ka hare saacadihii la afurayeyna wax yar baa ka hare baryahanna kamaadan cawanaynin afurka daryaan dambe waa la qabsan eh waad la qabsatay marka eh, waayahay aad baad umahadsan tahay intaas baan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka ee aan idhaahdo xubinta maad iyo maaweelo ee toddobaadkan tan iyo kulantideena dambe macsalaam
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
tubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oron maxaa la dhahaya iyaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqaa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsigoo kale uu keenayo cuntadii oo daboo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka wuu iska yaraanaya ama maba jiraba
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
محمد مختار kiyo su'aashina kiiriyo cansiraadka moodne soma ramadaanta sakaratalmawdi kiyo su'aashina kiiriyo cansiraadka moodne soma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سجينه samahariira naarti naga salaamad yeeshee soma ramadaanta waa bishan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshee soma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi محمد مختاري صلوات الله
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allaha yow khayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini aadamnimada ergadaydi erga waa ergadaadii